bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda darsabadeena ugu waaweyn warkeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka galmudug ayaa la wareegay gebi ahaanba gacan kunaynta magaalada dhuusamareeb oo saaka dagaala ay ka dhaceen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid madaxweynihii dalka isutaga imaaraadka carabta dowladda u k ayaa sheegtay inay soomaaliya ka taageerayso sidii amnigeeda ugala wareegi lahayd ciidamada admisa guddiga doorashada oo soo bandhigay goobta ka dhacayso doorashada madaxweynaha ee soomaaliya faafayno dheeraada ka soo baxaya dagaal shil sababa dhimashadii dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay bilaadka magaalada garow ee xarunta gobolka nugaala akhbaaraadka dibaddana waxaa ku dhegaysan doontaan madaha tehraan iyo weliba qatar ayaa sidoo kale ka wada hadlay barnaamijka nukliyeerka dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliyo madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah teyda maya taada maya teena haa
soo dhawaada warka oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka tacsiyey geeridii madaxweynihii imaaraadka carabta sheekh khalifa bin zaayida ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka dowladda imaaraadka carabta uga tacsiyay geeridii ku timid ala naxariistay madaxweynihii dowladda imaaraadka carabta sheekh khaliif bin zaayid alan hayaan oo maanta oo jimcaha geeriyooday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan walaalaheena iyo weliba wadanka sotanka imaaraadka carabta la qaybsanaynaa xanuunka iyo murugada kadib geeridii alla u naxariistay sheekh khalifa bin zaayida madaxweynihii sotanka imaaraadka ay geeriyooday maantoo jimcaha anigoo ku hadlaya magacayga ka shacabka ee soomaaliyeed waxaan uga tacsiyana in qoyska marxuumka dowladda imaaraadka carabka hogaanka ee shucuubta carabta ee imaaraadka islaamka geerida alla u naxariistay sheekh khalifa bin zaayid alhanayaan oo maanta uu ahaa duurkii hogaaminta ummadda carabta islaamka ayuu yiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble bayaan la soo saaray lagu daabacay barta facebook ay ku leeyihiin ay ku leedahay xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare roble ayaa marxuumka looga baryay inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi gab ahaanba ay la wareegeen gacanku haynta magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo saaka ay ka dhaceen dagaallo kadib markii xoogaga taabacsan ahlusunna waljamaaca ay saaka ay soo weerareen degmadaasi wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada maamulka galmudug ay la wareegeen gacankuhaynta magaaladaasi kadib markii dagaal socday saacado halkaasi uu ku dhex maray ciidan taabacsan ahlusunna waljamaaca oo degaanka bohol weerar ka soo qaaday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada maamulka ahlusunna waljamaaca oo iyagu sheegeen iska caabiyeen islamarkaasna ay ka hortageen weerarkii ay soo qaadeen sida ay sheegeen xogaga taabacsan ahlusunna waljamaaca saraakiilka ka tirsan labada dhinac ayaa ku geeriyooday dagaalka saaka ka dhacay magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug iyadoo sidoo kalena ay madaafiic ay ku dhacday xaafado ka tirsan magaaladaasi ay sababtay dhaawac soo gaaray dadka degaanka islamarkaana la sheegin la geeyey goobaha caafimaadka ah maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inay gacanta ay ku hayaan magaaladaasi gebi ahaanba islamarkaana sida la sheegay ay ka hortageen xoogagii iyagu taabacsan ahlusunna waljamaaca ee isku daya inay gacanta ay ku dhigaan magaalada dhuusamareeb xarunta maamulkaasi galmudugga dowladda u k ayaa sheegtay in iyadu dowladda soomaaliya ay ka taageerayso sidii admis ay ugala wareegi lahaayeen howlaha amniga saraakiil ka tirsan dowladda u k ayaa sheegay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho inay dowladda soomaaliya ay ka caawinayaan sidii amniga ay ugala wareegi lahay ciidamada admisa sarkaal ka tirsan safaaradda u k ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wadaan howlgallo ay ku doonayaan islamarkaana ay ku xaqiijinayaan in amniga soomaaliya lagu wareejiyo ciidamada dowladda islamarkaana ay kala wareegaan admisa oo dhowaanta magacaas loo bixiyey ay sheegtay dowladda u k na ay suurtagelinayso in ciidamada dowladdu ay la wareegaan ammaanka guud ahaan dalka soomaaliya islamarkaana meesha ay ka baxaan ciidamada admis oo horey u joogay soomaaliya islamarkaana magaca laga bedelay oo hore u ahaa amisom dowladda u k ayaa sheegtay inay taageero ahaanay siinayso ciidamada dowladda si ay ugala wareegi laha admis amniga gudaha dalka soomaaliya shilal sabay dhimasho io dhaawac ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal taliska ciidanka wadooyinka ee maamulka gobolka nugaal ayaa sheegay in inta badan shilaka ka dhaca wadada soo gasha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ay sababaan dhimasho io dhaawac islamarkaana taa ay keento in gawaariidka sida xawliga iyagu u socday kuwo shilal ay sababaan isku dhaca wadada dheer ee xiriirisa magaalada garowe ee weliba magaalada bari ee gobolkaasi caasimada u hay boosaaso waxaana sidoo kale waaxda daliska ciidanka wadooyinka ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo ay uga hortagayaan shilalkan baaxadile ee kusoo noqnoqda degaankaasi degaano u dhexeeya magaalada garowe sidoo kale degaano kale hoostaga gobolka nugaal waxaa maamulka gobolka nugaal ay sheegeen iyagu ay wadaan siyaabaha ay u yaray karayaan dhimashada iyo dhaawaca mar walba sababta shilalka noocan oo kale ah inkastoo wadooyinka ay yihiin kuwa wanaagsan laakiin waxa ay sheegeen in wadayaasha gaadiidkao si xawliga ku socda ay sababaan dhimashaday weliba shilalka noocan oo kale ah inta badan ay keento inay dad badan ay ku nafwaayaan tirada la diiwaangeliyey ee isku dhacyada gaadiidka dhimashada sababay weliba sidoo kale shilalka caadiga gaadiidka rogmada ay waxda wadooyinka ilaalada wadooyinka ee magaalada garoweega xarunta gobolka nugaal ay sheegeen inay dhaaftay tiradii sanadkii hore geerida ay sababtay shilalka noocan oo kale ah guddiga doorashooyinka ayaa soo bandhigay goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha sawirro muujinaya goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya la filayo shan iyo tobanka bishan oo maalinta axadda ay ka dhacdo xarunta teendhada fisiyoni oo ay sheegeen ammaankeedu inay mid aada loo adkeeyey islamarkaana ammaanka ay sugayeen ciidamada admisa guddiga doorashooyinka ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya goobta doorashada ay ka dhacayso waxaanay sheegeen dhammaanba xildhibaanada labada aqal in maalinta axad ah lagu ballamay shan iyo tobanka mey inay noqonayso maalintii la doortay madaxweyne soomaaliya islamarkaana musharaxiinta dhammaanna loogu baaqay inay soo xadiraan waqtigii loogu talagalay xildhibaanadana lagu booriyo inay waqtiga ilaaliyaan halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa muqdisho soomaaliya idaacadda dalsan dowladaha dalkaasi dowladda dalka qatar ayaa magaalada teheraan kula kulantay hogaamiyaha ruuxiga dalkaasi ayatullahi cali khamani kulanka labada mas-uul ee amiirka dalka qatar iyo weliba hogaamiyaha ruuxiga dalka iiraan ayatullahi cali khamani ayaa diiradda lagu saray hogaanka dalkaasi iiraan iyo weliba dalka qatar inay yeeshaan xiriirkii in muddahaba madmadowga ku jiray sidii loo dhammaystirraha in madmadowga laga saaro dowladda dalka qatarna ay sheegtay inay diyaar u tahay dowladda iiraan inay kala shaqayso hannaanka bariga dhexe sidii u noqon lahaa meel nabdoon sii xumaaday u dhexeeyay labada wadan ee iiraan iyo qatar waxaana sidoo kale ayatullah cali khamani uu sheegay amiirka dalka qatar uga mahad celinayo booqashada uu ku yimid magaalada teheraan caasimada dalka iiraan islamarkaana ay bilow u tahay buu yidhi arrimaha diblomaasiyadda labada wadan oo soo hagaagaya guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysanaysan idaacadda dalsan kheertana dhegeysanaysaay caawa nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel